golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa ugu baaqay in hay-adaha warbaahinta dowladda sida raadiyaha telefishinka iyo website-ka dowladda ay u sinaadaan dhammaanba musharaxiinta u tartamaysa hogaaminta waddanka saare cabdixmed ayaa qadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay wasiirka qorshaynta qaranka iyo xiriirka caalamiga cabdilaahi goodax barre waxayna ugu horreyntii weydiisay go'aamada shirkooda ka soo baxay waxaan fiirinay maadaama wakti doorasho la galay sida t v-yada iyo radioga muxuu ahaa publica ah oo qaranku leeyahay sidii ay ugu sinaa lahaayeen dadka tartamaayo o dhan aysan qaarna aada u isticmaalin qaarna aysan isticmaalin wax noocaas marka waxaan kasoo saarnay muxuu ahaa go-aano in waxyaalaha publica ah oo dhan loo loo siman yahay isgaarsiinta ah sida radioga iyo mataqaana website-ka iyo muxuu ahaa telefishinka marka qof kasta oo tartamaayo wuxuu helayaa qeybtii xaq u lahaa wax wada miisaamanayna heli doonaan insha allah dadka tartamaayana waa marka qalbigooda la qabto oo baarlamaanku aqbalo inta ka horeyso waxaan ku go-amarnay muxuu ahaa wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha warfaafinta oo wadanku leeyahay qaranku leeyahay in ay ka fogaadaan inay muxuu ahaa waxaq dharaa la yimaadaan ay dad gaara wax sidaada uu ka hordaray waxaa kaloo go-aan laga gaaray in gaadiidka dowladda iyo muxuu ahaa hantida dowladda iyo xafiisyada dowladda aan lagu dhadaji karin wax tartanka la xiriir waa tahay haddii aan soo qaadanoo kale arrinka idaacadda dowladda ama t v-ga qaranka marka aad leedahay waa inay u sinaadaan dhammaan dadka musharaxiinta ma waxaad ula jeedaa ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo qeybta ku jirta dowladda mase guud ahaan waxaad ka wada hadasheen in dadka musharaxiinta oo dhami ay u sinaadaan musharaxiinta oo dhan weye qof kastay yihiin markii madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha ay go-aan gaaraan inay musharax noqdaan waa musharax waxay lamid yihiin cid kastoo musharaxa waxayna xaq u leeyihiin cid kasta waxay xaq u leedahay marka laga hadlaayo muxuu ahaa idaacada iyo iyo iyo miiska yani waxyaalaha isgaarsiinta marka musharaxna qofku wuxuu noqon karaa keliya marka uu yani intentionkiisa fikirkiisa uu horgeeyo baarlamaanka baarlamaanka uu shuruudihii inuu qofku buuxiyo fiiriyo oo aqbala markaas musharax yahay wasaaradda warfaafintana talada la siiyey amarka la siiyey waxa weye in aysan dadkaa u kala exanin kulligood dulkusi uga dhaqan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorshaynta qaranka iyo xiriirka caalamiga cabdilaahi goodax barre oo qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaha iyaga saare cabdi axmed oo joogta washington